haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal si uu u xagsado xurmada ay bulshadu u hayso gabyaagii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xidhan tahay hadba intay la eg tahay aqoonta uu u leeyahay dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay hanaankeeda dhaqaale waxay u bogto iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay mashiqsato sida la ogyahayna qaybta suugaaneed ee mahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga soomaaliyeed uu maansadiisa ku quruxsado ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo badanaa mahmaah walibana waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshadu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay soomaalidu qadarin jirtay ee mahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku abtirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida oo idin ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo mahmahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reermiyiga soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho dugaagga iyo duurjoogta kaleba uu dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xidhaysan waayo dad iyo duunyo wixii u dagtana hufka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada u soo noqdaa oo neef uu ku gaajo beelo xoolaha ka dishaa kolkaas baa waxaa marmar is ururisan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neefkoodii uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa isaguna markaas buu inta boodo dirir u qaanshaystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn in bahalku uu si ulakaca u abbaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gashee arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaah maanseyahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen waa mahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray faarax cismaan kawto kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gaboodfal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duudheertana uu kaga jabay gabay uu baryahaa tiriyey oo madax dhulka ceshad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto dabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray aad dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta mahmaadaa xusuustay ku muujiyey tuducyadii dhaarta ahaa ee meelisyadiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaax xuba nin ganay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geesti loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shanqar kale lahayn sida loo joogo ayaa lagu warhelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay jaadka kale waa midka hiraaga badan ee kolkuu inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololayda ahi kala door bidaa kollay haddaan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hiraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu toog hayn karo waxay necbaayeen cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro arrintaana soomaalidu way ka mahmahdayoo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusaa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay mahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa gabayadiisa midkood ku darsaday cabdulaahi macallin axmed oo allaha u naxariistay dhoodaan loo yiqiin siday ila tahay ujeeddadiisu waxay ahayd rag uu markaa la talinayay inuu u kala dooro laba qaranoo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ay u eg tahay mahmaahdaas labada libaax isaga oo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka dayrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaahshay ciyaa waaba kuu digaye markaasaad dudada oodataa oo dab shidataaye marse hadduu duleedkaaga yimid diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin hurdadaqarta leylkii ah iyo duhurka mooyaane intaad dibadda joogtaba hadduu soo daf odhan waayo oo duunyadii eber ka dhigo amauu dad kaa laayo labada aarka dalandoolaya ee aamusa daran marba haddaynu hadal hayno suugaan afeedda soomaalida siduu bahalku ugu jiro waxaa habboon inaynaan iloobin mahmaahdii ahayd libaaxa nin aan aqoon baalax ka rita taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay siday ba'naantiisa u aragto raago ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meelis oo gabay ah kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo tii ka dambaysay labadaba wuxuu raaga afartaa meelis ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay muuqaal ooga hadday tahay iyo aadanaha ay markaas kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo wuxuu ku xusayaa codkiisa hirraagga loo yaqaan ee markuu maqlo ay ruuxa baqdin oo idil isugu timaado baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga dayo iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolodhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro cidiyihiisa afka badan ee wixii malagood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa galiilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisye afar ah oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaas u mariyey iyo innaga haatanba nool wuxuu yidhi codkii laga baq araggiis la cadhar wadana cayreeye ilcasuusle raadkiis carjaba laga cabsoonaade cidiyo dhuuriyo coofaar bulow ci iyo reen baas leh ma waa lala ciyaaraa libaax laga cadhaysiiyey jawaabtu waa maya maxaa yeelay libaax cadhaysani guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan cidnaba ka daahnayno soomaalida raacatada ahina ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay waxaa sahartay su-aasha ah maxaa talow raago ugu wacnaa tixdan tirinteeda runtii dhab looma oga waxaa se loo malayn karaa libaaxa laga cadhaysiiyey inuu isagu isula jeeday tixdana uu ugu hanjabaayey sida ina liibaanjadeer rag inta isku dhaleeriyey mindhaagabay ku maagay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo